munaasabadan ay ku qalinjibinayaan arday baratay farsamada tolista dharka kana aflaxay macadka khadiija binti quweylad ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa munaasabada ayaa waxaa kasoo qeybgalay maamulka macadka waalidiin macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulaha guud ee jimciyadda alraxma ee gacanta ku haysa macadka sheekh cabdalla maxamed ibraahin ayaa ka waramaya dufcadihii ka qalinjibiyey macadka iyo waxyaabihii ay barteen dufcadahaas aan soo wadnay qaar makiinada ku qaybinaynay qaarna iyaga dadka soo iibsanaya makiinada soo iibsanayay waxayna noo ahayd mar walba sharaf bay noo ahayd inaanu aanu barno hooyo la dhibaataysan ubadkeedii oo xaalad adag iskaga jirta in aanu barno farsamayn gacmeed intaanu barno oy gurigeeda hor fadhiisata ama suuqa ay fadhiisato iyadoo ay isafaacdo oo kadibna ayna cid kale u baahanin ilaahay mooyaane taa waan ku guuleysanay jimciyata raxma qeybtaa way ku guuleysatay jimciyata raxma howlo fara badan bay haysaa laakiinse qeybta aada ugu guuleysata waa qeybtan dumarka ee maanta ayaan u fadhino xafladan qalinjabinta dawaarka iyada oo ay tahay lafdhabarta macalimadan aadka u adkayska badan leh ee muddada dheer soo haysay oon ugu mahadnano lenahay cimrigaaga iyo caqligaagaba allaha barakay aan leenahay una ducaynayno jimciyata raxma waxa weeyaan jimciyad u adeegtaa inta badan dumarka hadday noqoto raashin qaybin iyo hadday noqoto biyo iyo hadday noqoto suulid qodin iyo hadday ay shay ha noqotee waa dumarka u shaqaysaa ardaygii haddii la idmaayo wax wanaagsan la yimid dadaal la yimid habsan aan samayn waxba aan samayn waxay ku abaalmarisay jimciyata raxma in haddii lamantaal ka dawaaru yaallo dhammaantii waan idin hambalyeynayaa aada baa u mahadsan dufcaddan ayaa dufcaddii afar iyo labaatanaad ee ka qalinjibisa macadka khadiija binti quweyle tan iyo markii la aasaasay